muhiimadda shirkii aan ka qayb galnay wuxuu ahaay shirkii beryahan oo shir waxaa jira ka horreeyey oo bisha ka horreeya dhacay oo si hordhac la isku arkay oo in loo baahan yahay in la sameeyo ciidamo ilaalada xeebaha maadaama ay jiraan burcad badeed iyo burcad kalumeed iyo waxyaalo badan ay jiraan horta ahamiyaddii wuxuu ahaa in laisku yimaado oo la sameeyo ahmiyadda ugu weyn ee la rabo in loo sameeyo ciidanka ilaalada xeebaha soomaaliyeeda waxay tahay in maadaama soomaaliya burburkii markay dhacay dawladdii hore ee ka dambeeyey ay aysan jirin ciidan soomaaliya waxay qabi jirtay ciidanka badda oo dhowr xarumood ku lahaay xeebaha soomaaliya laga soo bilaabo kismaayo ilaa iyo kugey meeshii la leeyahay jayla inta udhexayso dhan waxay kulaha xarumay ku lahaayeen maraakiib dagaal aan lahayn waxaasoo dhan waa baaba-een marka aan taas hadda wax u dhow ma haynin laakiin in la helo ciidanka ilaalada xeebaha oo heer federaal iyo heer maamul goboleed oo isugu jiro oo ka kooban ciidamo booliis ah oo ilaaliyo xeebahaas ilaaliyo waa ogta xeebaha soomaaliyeed waxaa ka dhacay waxaa la yidhahda burcadbadeed waxaa taas ka daran oo noogu daran kalluunka soomaaliya waa la xaalufiyey sharciga adduunka wuxuu leeyahay ay kalluumaysatada qofka muxuu ahaay ama kambaniga ama waddankaas inaan lagu soo xadgudbi karin haddii sharci la siiyana oo waddanka soo galana kalluumaysiga qaarkood waa ka mamnuuc xaaraan uu ka yahay in ukumahaas muxuu ahaay ee la xaalufiyo kalluunka yar in la xaalufiyo meelaha qaarkood inaan la tegi karin sirtaasoo dhan soomaaliya cid ka warqabta ma lahan waa ogtaa badeennana saddex kun iyo saddex boqol iyo intaasoo kilomitr waaye awood aan ku ilaalinna ma lihin marka ahamiyadda ugu weyn waa khayraadkeeni oo loo qaato sharci darro ah sida loogu hortegi lahay horta waa waa ka mido oo burcadbadeeda waa dad soomaaliyeed oo ma ahan dad maanta ka yimid meelo shisheeye ka yimid ma ahan waa dad soomaaliyeed sanaadkii ugu dambeeyey laba kun toban iyo todobadana waa aragtay qaabkii ay isku dhintay laakiin isdhimtaankaasi hadda waxaa keenay wadamo badan oo aduuma adduunka ka mid ah sido midooda yurub naata oo kale inay ciidamo badan ay keenaan meeshaas eed ciidamadaas eeda faa'iidana way soomaaliya waa u lahayd khasaarana way u lahayd marka waxaan rabnaa sida loogu gudbo oo soomaaliya inay ku filnaato ilaa iyo xadaan rabnaa in ay soomaaliya badeeda ilaashan karto